dhanka waqooyi magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug waxaa ka dhacay dibadbax looga soo horjeedo falkii naxdinta lahaa ee dilka iyo kufsiga isugu jiray ee loo geystay gabar labiyo toban sana jir ahayd oo jimcihii laga afduubay magaalada gaalkacyo gabdhaha ku nool magaalada gaalkacyo oo da' walba leh ayaa labadii maalin ee lasoo dhaafay laga joojiyey suuqyada goobaha waxbarashada iyo dugsiyada qur-aanka ee magaalada kadib markii ay kordheen kufsiga iyo afduubka ay geysanayaan rag ka mid a dhallinyarada magaalada gaalkacyo ee bartamaha dalka soomaaliya dhakhaatiirta isbitaalka magaalada gaalkacyo ayaa warbaahinta u sheegay in horudhaca baaritaankii ay ku sameeyeen gabadhaasi lagu ogaaday in kufsigu ay sameeyeen ilaa iyo toddoba rag ah kadibna ay si xun u jirdileen caaisho ilyaas oo labiiyo toban sana jir ahayd islamarkaana ay haysteen muddo habeen i maalina waxaana meydka gabadha oo jawaan lasoo geliyey markii dambe lagu arkay meel u dhow gurigoodii dhacdadan ayaa noqotay mid murugo ay naxdin ku reebtay ruux weliba oo soomaaliyeed oo damiir leh meeshuu doonaba dunida ka joogay waxaana si iskooda u shaqagalay dhallinyaro fara badan oo iyagu ku raad jooga dadkii ka dambeeyey tacadigani iyagoo garab ka helaya ciidamada booliiska ee magaalada gaalkacyo haweenka magaalada gaalkacyo oo ay si gaara u taabatay arrintani ayaa abaabulay kacdoon dadweyne oo lagu soo afjarayo kufsiga dilalka iyo afduubka sii kordhaya ee gaalkacyo lagu geysanayo gabdhaha halkaasi ku dhaqan waana qayladhaanta dhaqaajisay dareenka bulshada soomaaliyeed
waxaa laga bedelo madaxweynaha dani waxaan gaarsiinayaa fariin ah amniga amniga sida ha noolagu dhaado amniga amniga ma bixi karno bannaan uma bixi karno gabdhihii waxaa lagu leeyahay dhikilaa lagu qaadanayaa dhikilaa lagu dafayaabaale heer keebaan gaarina ma mustaqbal baan aayo kala yeelanayna ma mustaqbal baan gaari karnaa ma baqayna albaabkaba bixi karna waxaana la leeyahay bannaan ha istaagnina gaari madow baa nalaku dafay saa nolol maahan waa gabadhii labaad bishaa gudaheeda la kufsado rag oo la dilo oo maantana wax walba naloo geysta waxayna ka codsanayaa walaal walaal dadka ragga soomaaliyeed nimankas haa noo gelay inay naga qabtaan hooyo walba way ogtahay aabbo walba wuu og yahay wiilkiisa saqajaankaa wuu og yahay waad ogtihiin hooyo walba wiilkaada saqajaankaa waxaan idinka codsanaynaa waa aabbaa dhalay annaga waa aabbaheen waa walaalkeen saa inaloo gala ma aha soddon sano ayaa tacadiyaddaana lagu hayaa walaal waxaynu ka codsanaynaa tacdiyadda in la kadaayo waxaynu ka codsanaynaa gabadhiisaa loo galay in la soo qabto dhagar qabihiisaa u galay waa lays ogyahay laa dawlad soddon sano aan dawlad la'aan nahay ilaahay subxaana wa tacaala ha noo soo qabto waxaan codsanaynaa puntland madaxweyne danay waxaan ka codsanaynaa gabdhaha kufsigaa laga daayo carruurta kufsigaha laga daayo nimanku ha naga xishoodaan ilaahay ha ka cabsadaan allihii abuurta ha ka cabsadaan ilmo yara oo labiyo toban jira bay soo dileen bay kufsadeen bay meel walba jeeceen ilaahay ha ka cabsadaan hooyooyinkood baan nahay walaalahood baan nahay xaasaskoodii baan nahay annagaa dhalnay habaryar baanu nahay eeddaanu nahay ilaahay hani soo qabto odayaasha magaalada gaalkacyo ee sida weyn uga xumaaday dhacdadani kufsiga iyo dilka ee gabadha yar loo geystay ayaa saacadihii lasoo dhaafay iyagu bilaabay kulamo ay ugu tashanayeen xal u helidda dhibaatada ka jirta magaaladaasi cabdirasaaq maxamed ayaa ka mid a waxgaradkaasi la hadlay warbaahinta aadeen arrintaasi aad baa looga xunyahay waxaa la araba la maqal waa wax hadda dadka ugu horeysa taas waa la qabsaday waa maqalkina laakiin qabsiin iyo diliin weligeya maahan arag lixdan sanaan siyaado weligey ma arag mana maqal maanta waxaanu la harayno waayo nin walba arrintaan haddaan laga hortegin gabar baa la dhalatay ama gabar buu dhalay arrintaan nin walba gurigiisa ugu soo gelaysa arrintaas waxa weeyaan haddaanu nahay odayaasha gaalkacyood iyo nabaadoonada iyo dadka wax kala garanaya culimo iyo caama iyo odayaal iyo qof kaste oo wax kala garanaya arrintaan maanta waxa weeyaan boqolkiiba boqol dadkii meel dhiiggiisa laga sara male qof weliba xanaagiisu dad baa dhiiggii ugu koray waxaana wax la maqli jiray ama la arki jiray maaha dhaho gabar baa la qabsaday waa la kubsaday labada qabiil is arkaan hawsha intaa lagu dhameeyo waxaas waa ana arki jirin
qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka maamulka puntland ayaa ka shiray dilkaasi naxariis darada ahaa ee loo geystay caaisho eliyas waxaana xildhibaanadu ay sheegeen in arrintani ay tahay mid foolxumo ku ah shareecada islaamka iyo sidoo kale jiritaanka maamulka puntland arrintaas foolxumada ah oo shareecada islaamka foolxumo ku ah oo bini'aadanimada foolxumo ku ah oo jiritaankeenna iyo sumcadda puntland foolxumada ku ah in cidda mas-uuliyadda u xilsaaran oo dabagalkeeda iyo baariddeeda iyo iyo ciqaabteeda u xilsaaran sida mas-uuliyiinta iga horreeya sheegeen inay waajibka ka gutaan in la dabagalo in ciddii arrintaasi lug ku leh oo arrintaasi samaysay sharciga la horkeeno waxaan rabnaa inaan la wadaagno bulshaweynta degmada gaalkacyo ku nool inaan oo xagaradka ah oo birmageydada ah oo dareemaya xanuunka gurigaa ku dhacay sida gaarkaa uu taabanay waxaan rabnaa inaan la wadaagno gobolka mudug xanuunka ku dhacay waxaan rabnaa inaan la wadaagno bulshaweynta reer puntland xanuunkaas gabadhaa yar iyo falkaa foosha xun inaan la wadaagno waxaan rabnaa gabdhaha soomaaliyeed iyo ummadda ka dhiidhiyaysa oo ka xanuunsan meel kasta ay joogtoba inaan xanuunka la wadaagno arrintaas waxaan faraynaa in dadka habka qabiilka ah wax ku gala oo arrintan aad moodid in ay difaacayaan inay faraha kala baxaan cid kasta oo arrintaas soo faragelisa oo ku soo faragelisa inay wax majarahabaabisana ilgaaraanu ku haynaa laamaha amnigana waxaan faraynaa inay arrimahaas waajibaadkooda saaran oo mid diimeed ah oo mid qaynuun ah oo mid shaqo ah inay ka gutaan waxaan halkan mar labaad ka soo jeedinaynaa in ayan ahayn arrintaani arrin la qaadan karo oo qof kasta iyo guri kasta gashay oo aabbo kasta iyo hooyo waliba ay oynayso caaisho ilyaas oo shalay lagu aasay magaalada gaalkacyo waxay ahayd gabar mustaqbal wanaagsan ka lahayd dunida waxaanay aada ugu wanaagsanayd dhanka waxbarashada iyadoo maraysay fasalka lixaad ee dugsiga dhexe cabdiweli maxamed cigaal waa maamulaha guud dugsiga hoose dhexe ee salaama ee ay caaisho dhiganaysay caasho ilyaas waxay ahayd gabar yara ubaxa saqiira iskuul hoose dhexe dhigata fasalka lixaada iskuul babliga oo dawliya dhigata shacabka gobolka mudug ku xisaabtamayeen innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun macallimuunteedii maamulaheedu wuu inoo hadli doonaa laakiin waxaa la sheegay inaysan ahayn qof goysa qof dhib badan alxamdu lilaah waxay ahaydba annagaa iska dilnay waxaan rajaynaynaa caasho dulmiga dadka u geystay in ilaahay hortiis ay ka caddaato annagana shacab ahaan iyo dowlad ahaan iyo caqligeenna ahaanba inaan dadkaa marsiino mansabkii lahaayeen kulankan qof walba waa iska cadyahay waxa uu u dhacayaa sababtaas waxaa soo qabanqaabiyey bahda waxbarashada gobolka mudug maamulayaashii leh macallimuuntii leh dhammaan maamulayaashii iyo macallimuuntii waxay u fadhiyaan shaqaduna u istaagtay waa inaan helno cadaaladna u helno ciddii caayisha ilyaas falkaas xun oo qurgoynta ah iyo kufsiga ah u geysatay inta badan waxaa la sheegaa in marka dhibaatooyin kufsi loo geysto ruux dumar ah ay arrinta u fadhiistaan odayaal dhaqameed halka oo ay arrinta ku dhammeeyaan xeerjajab iyo dhaqaale ay odayaashu kala qaataan iyadoo ay halkaasi cadaaladda ku weyso dhibanihii dumarka ahayd ee lagu xadgudbay sharafteedii sheekh aadan maxamed cigaal oo ka mid a culimmada magaalada gaalkacyo ayaa sheegay in soo laalaabashada falkani foosha xun ay sabab u tahay in ruuxa dembiga geysta aan la marin ciqaabtii uo mudnaa walaali waa laga hadlaa wax munkaroo dhaco oo wadanka ka dhaca gaalkacyo soomaali guud ahaan aan laga hadlin ma laha kana waa fadaa'icda dhacda ay ka mid yahay shayga waa laga hadlaa laakiin waxa soo noqnoqoshadiisa waxaa sababaya falka hore oo dhaca sida loo xaliyo oo ma looga hortago oo loo loo maaragtay loo soo maaragtay dawargoyntiisa iyo ka hortegii sida looga shaqeeya kan dambana ama uu kusii siraa ama ku istaaga waxaad moodaa marka dadka waxaan maaragtay sameeya in ciqaabta xataa ay leeyihiin iyo qisaasta iyo wax lamidkaa la mariyo taa ayaan keenaysa inay waxaan istaagaan insha allah ciidamada biliiska magaalada gaalkacyo ayaa sheegay inay dad badan usoo qabqabteen tacadigaasi kuwaasoo intooda badan lasii daayey laakiin tiro kooban ayay ciidamadu ammaanku sheegeen inay weli xiran yihiin oo baaritaano lagu wado sidoo kalena ay ku raadjoogaan dad kale oo la aaminsan yahay inay arrintani ku lug lahayeen guddoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland cabdulqaadir xuseen nuur dirir ayaa xaqiijiyey in haddii la helo dhallinyarada falkaasi ka dambaysay oo lagu caddeeyo in meel fagaara ah lagu toogan doono oo aan la aqbali doonin codsiyo odayaal ay ku dalbanayaan in la cafiyo falkan gabadha dowladda waa la wadaagnay madaxweynuhu waa ka warqaba shalay maruu jaamacad ka hadlayey qodobkii ugu horreeyey oo ka hadlay bay ahayd oo dhallinyarada jaamacadda loo xireeyey u xasuusinay ulaasaakayto gabarh baa meydkeeda halkaa la soo dhig sayid cabdulaahi deni madaxweynuhu wasiiradu waa ka warqabaan kulligood agshinkii laga qaadi lahaa afar qof baa hadda xiran hadday caddaato waxay mudan yihiin afartuba in la dilo oo weliba meel fagaaraa lagu dilo oday iyo magaciis iyo anigu waxaan umalayaa nin xishoonaya inuu soorananin ninkaa la sii daayo ama alla ka baqaya ama xishoonaya siisa falkaas gabadhaa yar oo labiyo toban jirka ninka faraxumayntana u geystay masana dilay oo dilka ugu daray oo inta soo qaadee maydkeedii gurigooda soo hordhigay nin xishoonaya inta fagaaraysa soo taago yaan la dilin cadaar baanu iyo aab baanu ahay anigu inuusan odhanayn baanu malayn hadduu xishoonaya damiir ku jiro iyadoo la qaadayo maalan d n adi ama waxa la waraad la qaadayo ilaa shan qof baa ka yimid oo garowa laga soo diray iyo dowladda xaggeeda laabkeedii qalabkii awal nairobi ama loo dirjay ama meel kale garow waa la keenay waa la qaadayaa iyadoo raafraac lagu samaynay waana la tageen waxaan ilaahay ka rajaynaya ilaah weyn allaahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahla ilaahay wuxuusan sahlan ma sahlanaan karan in ilaahay inoo sahlo ilaahayna bannaanka soo dhigo meel fagaaraa oo dadku ku dhan yahayna lagu toogto ururada bulshada rayidka ee gudaha hay-adaha xuquuqda aadanaha ee dalka dibadiisa iyo guud ahaanba shacabka soomaaliyeed ayaa si isku mid a iyagu u cambaareeyey falkani arxandarada ah ee lagula kacay gabadhaasi labiyo toban sano jirada ahayd falkan ayaa noqday mid si weyn ay uga argagaxaan inta badan bulshada soomaaliyeed iyadoo goobaha bulshada isugu timaado iyo baraha bulshada laga dheehan karay erayo iyo qoraallo lagu cambaaraynayay laguna codsanayo in cadaaladda la marsiiyo raggii tacadigaasi ka dambeeyey cabdiraxiid cabdisamad wararka s b s muqdisho
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.